magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maanta maxkamad waxaa lasoo taagay ninkii ka dambeeyey dilkii bishan bartamaheedii magaalada boosaaso lagu dilay xildhibaan maxamed cabdi jibriil maxamed cabdi aagaan hadbaa xuseen cali xasan oo kamid ah ganacsada kasoo jeeda gobolka cayn kuna dhaqan magaalada boosaaso oo maanta maxkamadaasi goobjoog ka ahaa ayaa ceegag online maanta weydiisay sida maantay maxkamadda uga dhacday magaalada boosaaso
maxkamadda waxaa la horkeenay cabdinaasir cali axmed awaare oo eedeysanihii ku eedeysnaa inuu dilay xildhibaan maxamed cabdi sakare ama aagaan ninkaas maxkamadda waxaa hor maxkamadda la hor keenay laba markhaati oo ku furay markhaatigi inuu ninkaasi ninkii dilo yahay oo goobjoog ka ahaa labada markhaati waxay goobjoog ka ahaayeen dilka maxkamadda horteedaa la keenay waana caddeeyeen ninkiina maxkamadda waxay ku xukuntay dil dilkiina abukaatihii andiil buu ka qaatay dibbaan insha allah xilliga maxkamadda iclaamisa unbaa dib loo loo loo qaadaya tiisa xuseen maanta waxaad joog goobjoog ka ahayd maxkamadda darajada koowaad ee magaalada boosaaso ma jirtaa cid kale oo maxkamaddu ay xukuntay maanta oo ama ha ahaato ciddii ninkan cabdinaasir cali axmed awaare la shaqeynaysay ama cid kale oo maxkamadda lasoo taagay maanta
maxkamadda waxaa loo keenay saddex nin oo kale cabdinaasirna waxaa la eedeysnaa nin kale ninka cabdinaasir la eedeysnaa waxaa lagu xukumay seed sano oo xadhiga saddexda nin kale waxay ku eedeysnaayeen dilkii guddoomiyihii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ninka la yidhaaho maxamed cabdi awaare saddexdii nin nin dil baa lagu xukumay labadii nina kalena waxaa lagu xukumay xarig haddii aan hoos usoo daadegno ama ninkii lagu eedeysnaa inuu dilay xildhibaan maxamed cabdi aagaan oo loo magacaabo cabdinaasir cali axmed maxkamaddu dil ayay ku xukuntay goorma ayaa lagu ballamay in dilkaasi lagu fuliyo xuseen cali xasan
dilka aduu maxkamadda ambilba aduu kaatihii u daynayay cabdinaasir cali axmed ambil buu ka qaatay kiiskii kiiska marka maxkamad dambe dee inay maxkamad dambe dhacdaa kollay ay noqonaysaa mar haddii ambil laga qaatay xuseenow maanta waxaad dhex fadhiday maxkamadda darajada koowaad ee magaalada boosaaso xagga ammaanka bal nooga warran sidee ammaanka maanta loo adkeeyey
aada iyo aad baa amniga loo ilaalinayay maasha allah ciidamada way fiicnaayeen gudaha iyo dibaddaba aada baa amniga usugnaa dhinacyadii ama uu kasoo jeeday marxuum maxamed cabdi aagan allaha u naxariistay xildhibaanku ama uu kasoo jeeday ama uu kasoo jeeday cabdinaasir cali axmed sidee u arkeen iyadu maanta maxkamadan fulisay xukunka maanta
annagu cabdinaasir dhinaciisa odayaashii ama dadkii ka socday waxaa dee ismaanaan wareysan siday u arkeen laakiin kiiskii ambiil bay ka qaateen ambiilkuna waa wax sharciga furan laakiin annagu odayaashayadii xagga dhinacan kasoo jeeday odayaal badan baanu ahayn intaa waxaan u arkay najeesiis qaabkii uu ahaa uu la qaransiiyey
xuseen cali xasan haddaan dib ugu noqono dadkii kale maanta maxkamadda darajada koowaad boosaaso xukuntay yay ahaayeen
saddex nin bay ahaayeen saddex nin baa la xukumay saddexdaa ninna nin waxaa la yidhaha in cali hirad labada nin kaleda ma garanaysa ninkaas wuxuu la dhashay ninkii qarna lagu dili jiray ee sarkaalka ahaa
aada bay aada ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xuseen cali xasan oo ku magac dheer xuseen soomaaliya oo ku sugan magaalada boosaaso oo u warramayay baxda shabakada cagaag dadkam aad ba umahadsa xuseen